magaciida cabdiwahaab sheekh yuusuf xasan alayra booqda qablaan jooga shalay aniga oo meel iska fadhin odayaal ahay gantaal nagu soo rideen gantaalka firirkiisa meeshaas iga dhacay ilaaha ku mahadsan gaal wax dili kar male allah wax dili kare wax naga tareena male insha allahu ilaahay idankiisa waqtigii guuraayana la joogaha ilaahay fadnan ha kurid ahaan naga raro magacaas waxay ii geystay diyaaradihii oo shalay noo yimid oo gaal maraykan aad lahay gaalkii gurguurta ah ayaa noo soo diray ilaahayna hanaga najaaya shartooda hanaga qabta gurigaan jooga aniga guryaheydaan joogay meel kale ma joogin guryaheydaan joogay ilmaheydaan dhex joogay anugu meeshaas joogaas gantaalkaas ma agteyda ku dhacay markaas meesha iga dhacay maxaasahay firir iga dhacay ilaaha ku mahadsan guriga aan joogay afarta qabla waa ugu dhacay gantaala ugu dhacay ilaahana naga najiyey alxamdulilah ilaahana mahadsan waa fiicanahay aadaan u fiicanahay boqolkiiba boqol ilaha noo gargaare nimcaan sheeganaa wax dileen male ilaah wax dili kare wax shabaab oo dhintay male wax shabaab oo meesha joogana male shacabka unbay xambada kuuda rideen rabiic ismaac cumar waxaan joogaa xaafadayda waa ku taallaa buqa qabl shalay waxa waxaa ii soo gaaray waxaa laygu garaacay gantaalo hadda shabaabna ma ahayn ayagaa iska soo kay beegsaday ma ogi xaafadaydan aan iska jiifa waa hurdaayo marka ilaahay waxna iguma yeelin alxamdulilah waxyaroo firraawni gaare xoogaa sida aad aadkaas ima xanuunays laakiin waa un wax yar waa jiraan guriga waa burbursanya aada u burbursanya laba qol qol iyo bersadiis iyo berse iyo qol kale alxamdulilah waxay ugu talagashay ilaahay ugarabkeed waa un ka baxay ilaahay anaga maslaxay alxamdulilah ayaga nafta kuma haayaan gacanta laakiin ayaga wax nooma reebanin magacayga caabubar faarax inta waxay ugu dhaceen gaalka shaydaanta ay na soo weerartay mid faca sideed saac bar markay aadna soo weerartay gurigayga ayaa isku dhaftay gataalka mootada ayaa iska gooyey talaalkaas jaray mootadaas ku dhacay waa ka duula gurigaas ku dhacay sariirtan ku fadhiyey canug yaraan haystay sariirtan ku fadhiya dhinac ka gooyey waxaas ku dhacay bannaanka ilaahay ha naga qabto gaalkaas shaydaanka oo eeshada u sujuudayo oo dalkiisa gatay oo waddankiisa gatay oo macdanteeda guranaayo oo gaaladaas rucba allaha ku ridee la saaxiibay oo hayaha annaga inaas muslimiinta burburiya rabo ayaa saas noo galay guri waxaa khasaare gaaray labada guriba mid faca ku soo dhacay kan dhexuu ka baxay waa baduuqoy albaabka waxa dhanba wax ii dahan ma lihin haddana dhexduu ka baxay sariirtiin anigu fidhow dhexda ka jaray barsadana waa gooyey ilaaha iga badbaaday mootada laba midfaca ku dhacday guryaha saddex midfaca ku dhacday marka ilaaha iga badbaaday alxamdulilah shukri mootada fekom saddex lugoodlay fekom waa waxaa iskale aadan cabdi xuseen ayadana waa burburtaa shaare cali maxamed alxamdulilah hadda waa iska fiican wiilkan yarka ee waxay gaareen wejiga wejiga marka annagoo jiifnaa kasoo kacnay iyadoo meeshaan taaganaan kusoo kacnay banaankaan usoo orday markaan arkaan ka noqday markaan banaan ka noqda awgata usoo riimaayo marka saa markaan u fiiri isagoo dhiigayaan arkay daaqadaynaga soo galeen wax marka waa kan madax wejigay ka galeen dhakhtarka alagey waa laga soo bixsaa kale afar jir alxamdulilah inta kale waa iska caafimaad qabnaad wax kalena ma gaarin wiilkan base wax iga gaareen haa faashada lagasoo saara hadda alxamdulilah hadda waa iska rooyin waajiifna ana marka imaanaysa daaqadaynaga soo galeen wax carab xuseen cali alxamdulilah firir ayaa i gaaray guriga deganaaya ayaa igu soo dumay alxamdulilah hadda firir ayaa feerahana iiga jiro madaxana iiga dhacay degmada buqaa qable daashka ayaan jiifnay waa wada hurdaynay xambadda markay bilaabatay gudahaan ku carnay gudaha markaa ku carnay kabacdi madfaca qolkau kusoo dhacay qolkan ku wada jirno nugla soo dhacay alxamdulilah ilaahina waa naga saqire ani hadda waa fiicanahay firiraa i gaaray feeraho iiga galay madaxana waa iiga galiyay alxamdulilah waana fiicanahay ilaah iga gaaray xayro xanuuna madax ka dareema muyi aada u fiican alxamdulilah qolkuu kusoo dhacay qolkuu qaybta dab uga soo dhacay dhanka galbeedkuu nooga soo dhacay alxamdulilah ilahina waa naga saqire qolkaa ku wada jirna haani caruurta wax dhan qolkaa ku wada jirna alxamdulilah waa fiicayn ilaahi waxba ma gaarsiinin guriga lay ku dhima aan lay ku dhaawacmay kaadibiin waay kaadibiin waa been ayay sheegayaan dadka maristay masaakiinta dhiigooda inay ku tuugsadaan rabaan mugi al-shabaab meeshuu joogo waa yaqaanin hadday u baahan yihiin dadka masaakiinta dhiigooda inay qaramada midoobay uga tuugsadaan annakana dhiigooda ilaahi subxaana watacaala ugu dhawaanayna insha allah waan iska celinaynaa maxamed cabdiraxmaan waxaan joognaa xarunta t bda degmada buqaa qable diyaaradaana duqaysay ani nafteeda gacantan bidaxdau dhaawaca iga soo gaaray marka anigoo ku jiro xaruntayda dhexdeeda ayay duqayntan ugu bilaabatay saddex gantaal ayaa kusoo dhacay gantaalkii ugu dambeeya aniga dhaawaca iga soo gaaray marka alxamdulilaah haddana xooga waan fiicanahay walaayada baana garab qabatay daawo waa lay soo daaweeyey maasha allah xarunta waxaan ka ahay shaqaalaha t b dan ka ahay ninka shaybaariistaha ah xarunta waxay dadka t b da qabaa lagu daaweeya marka waa kaa goob oo hadda ama al-shabaab ama barnaamijyo kaleenta laga lahay ma ahayn waa umeel oo xaruntaas oo dadweynahaas oo bukaanka lagu daaweynaya anna waxaan ka ahay ninkii shaybaariistaha marka gacantan uu dhaawacaas iga soo gaaray baaro oo adiga siddeed saac iyo bar camal ayay nagu bilaabatay duqaynta dhaawac saas ugu soo gaaray dhaawac gacanta iga soo gaaray gacanta bidaxda ee waa firira igu dhacay oo gantaalkii ku dhacay xarunta dhexdeeda ayuu fir iga soo gaaray marka waa kaa marka xoogaha xataa gacanta xoogaha tarar yara iga galay marka isbitaalka walaayada lee geeyey waa nala caawi marka alxamdulilah